أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim waa talaado sideed iyo tobanka jamaacdul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn oo warka duhurnimo ra-iisul wasaaraha dowladda xabiisyada itoobiya ayaa mar kale hanjabaad adag hawada u mariyey dowladda eletariya iyo jabhadaha ka dagaalamaya gudaha dalka itoobiya siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in murtad gurguurta uu ku fashilmay hogaaminta kooxda ridada soomaaliya howlgal qarax ah oo lagu beegsay sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda siliibiyadda ee maraykanka ayaa ku amartay murtad gurguurta inuu la heshiiyo mucaaradka islamarkaana uu wakhtigeeda ku qabta doorasho gaaleedka murtadiinta wilaayada islaamiga ee gado ayaa xamlad dacwi ah kaga dhawaaqday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada fatrada labaad ee macadka khadiija ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada tieglow munaasabad dib loogu furayo dugsiga hoose dhexe ee nuurul islaam ayaa ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaa waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada itoobiya ayaa mar kale hanjabaad hawada u mariyey dowladda eletariya iyo jabhadaha ka dagaalamaya gudaha itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintan inoo haya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa ku hanjabay inay kala daadin doonaan cadowga itoobiya xilli xiisada gobolku ay cirkaas kusii shareerayso gaal abiy axmed ayaa hadalkan kaga dhawaaqay khudbad uu shalay ka jeediyey meel fagaare ah waxaana uu carabka ku adkeeyey in cadowgooda ay mid mid u beegsan doonaan intii uu jeedinayay hadalladan goodiska ah ayuu dhanka kalena bulshada itoobiyaanka ugu baaqay inay feejignaadaan oo aanay u nuglaan faragelinta shisheeye waxaana uu kaga digay inay noqdaan aalad shisheeyuhu adeegsadaan sidoo kale taliyaha ciidanka itoobiya birhaanu juula ayaa isna maalin ka hor jeediyey hadallo goodis ah oo aada ugu dhow hanjabaadda uu diray ra-iisul wasaaraha itoobiya gaal abiy axmed waxa uu sheegay in haatan u diyaargaroobeen sidii ay u burburin lahaayeen cadowga itoobiya isagoo xusay in cadow fara badan ay dhexda ugu jiraan oo dhan weliba ay ka xigaan hanjabaadahan ugu dambeeyey ee shalay iyo maalintii kasii horeysay kasoo kala yeeray mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda xabashada itoobiya ayaa ku soo aadaya xilli ay xaaladdu sii murgayso islamarkaana maamulada asmara iyo adis ababa ay isku biritumanayaan qarkana u saaran yihiin dagaal lagu hoobto oo mar kale ka dhex qarxa labadaasi dhinac filashada dagaalkan ayaa aada u soo dhowaatay kadib markii dhowaan dowladda xabashida itoobiya ay si cad u sheegtay inay isku diyaarinayso sidii ay u qabsan lahayd dekedda casab ee eritereya oo ay ku doodayso in iyadu ay leedahay awood militarin ay kusoo ceshan doonto mahadsanid caliyare siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in murtad gurguurta uu ku fashilmay hogaaminta kooxda ridada soomaaliya sida warbixintan uu ku haya cabdiraxiin sheekh cali cumar cabduqaadir axmed fiqi oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte ayaa sheegay in hogaamiyaha ridada uu ku fashilmay xilkaas amarada ka soo baxa kooxda ridada ayuu sheegay in aysan ahayn kuwa fula oo aysan xitaa kooxda riddada awaamiirteeda ka soo baxda ka dhaqangelin muqdisho murtad gurguurta ayuu ugu baaqay in uu xilka iska casilo haddii wakhtigiisa uu dhammaadana kursiga xoog looga ridi doono marka inaad tiraahdo dalku ha burburo dadku ha islaayaan ma kala jeceli taa lagaa yeeli maayo. waa inaad hadda ku tala gashaa inaad wareejisid xilka maalinku xilkaagu dhammaado wixii ka dambeeya laguma aqoonsanayo inay madaxweyne tahay aadda besti ama sida ugu fiican hogaamiye kooxeed baad noqonaysaa madaxweyneha nin walba waa la- waa la kala tashanaya baa imaanaysa hadduusan madaxweynuhu uusan gobolada intooda badan xukumin haddii marka shirkan kismaayo madaxweynuhu hadda ma baajin karo sida muuqata. Soomaaliya. xukunku waa inuu noqdaa pragmatic waa inuu noqdaa run yah dowladdu moogtahay amaradeeda iyo go-aamadeeda weynay fulin kartaa mogtahay marka xukun aan fulin lahayn xukun maaha waa xukun jaban magat marka madaxweynuhu wuu ogyahay hadda meeshuu jooga dowladdu xamr baa laga yaabaysa inay xataa ka wada talmin hadalka ninkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay murtad gurguurte uu wajahayay cadaadisyo aad u xooggan oo kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka mahadsanid cabdiraxiin howlgalla qaraxa oo lagu beegsaday sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay qarax xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay taliyaha booliska magaaladaas waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray ilaaladiisa isagana waa uu ka badbaaday sidoo kale isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee makuudo ee hoos tagta magaalada baydhabo dowladda salibiyadda ee maraykanka ayaa ku amartay murtad gurguurta inuu la heshiiyo mucaaradka islamarkaana uu wakhtigeeda ku qabta doorasho gaaleedka murtadiinta waa kan nuur cali warsame abuushayba warbixintan inoo haya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ayaa waxaa soo farageliyey dowladda salbiyadda ah ee maraykanka xukuumadda kaafiradda washington ayaa lasoo warinayaa inay si toosa u soo faragelisay xiisada iyadoo warqada gaarsiisay murtad xasan gurgurte oo lagu faray inuu la heshiiyo dhinacyada ka soo horjeeda uuna wakhtigeeda ku qabto doorashooyin gaaleedka sidoo kale waxaa loogu yeeray golaha mustaqbalka soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ayaa iyagana looga yeeray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxay arrintani ka dambeysay markii warqada ka timid aqalka cad oo qusaysa arrimaha doorashooyinka la sheegay in loo soo marsiiyey dowladaha gobolka oo kenya ay ugu horreyso madaxweynaha maamulka riddada jubbaland murtad axmed mudoobe ayaa ka mid ah dhinacyada gaaray nairobi si shirkaasi ay uga qayb galaan mar kasta uu xoogeysto khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo hogaamiyaasha kooxda riddada ayna soo dhowaadaan arrimaha doorashooyin gaaleedka ayuu maraykanka si toosa usoo dhexgalaa isagoo dulliga awaamiir lagu xalinayo khilaafaadkooda maadaama ay yihiin dabadhilfyo meesha la wada keensaday mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee gado ayaa xamlad dacwi ah kaga dhawaaqday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat xamladan oo ah xamlad dacwi oo ka bilaabatay degmooyinkii deegaanada wilaayadii islaamiga gedo magaceeduna yahay xamlatulhidaaya ilaa sabiili najaat wasaadaad ayaa waxay ka bilaabatay degmada cilacadde ee xarunta wilaayadii islaamiga gedo iyadoona culimmada ay nadwooyinka qabteen masjidka jaamica iyo dhammaan booqasho ay booqdeen goobaha waxbarashada magaalada sida madaarista maraakiista iyo iskuulka magaalada waxaana ka mid ah culimmada xamlada qaybta ka ah sheekh maxamed jamaal sheekh xayaakallah iyo doctor xanafi iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan waxaan ku dardaarmaa naftiina u dardaa idinkan u dardaarmaya horta inaad mas-uuliyaddaas aada dareentaan oo ajir saabsataan macaalinimada waxaa lagama helo laakiin waxaa helaysaa arday iyo weji iyo macruuf ayaa helaysaa iyo ninkii ajir xisaabsado ilaa ajirkiis weydiiya subxana watacaala waxaa nafteeda ku dardaa walaalayaalow shucuur bilmas-uul inaad dareentaan oo ummaddaas maanta aan la dayacin ilmahaas aan la dayacin xaggeen dayacaad ka imaanin ilmahaas aysan gaala naga wadanin ilmahaas aysan birta cadow noo noqonin ilmahaas aysan adduunyo raacin intaasaan nafteeda u dardaarmaya idinkan idin dardaarmaya wabilahi towfiiq safxada ardayda waxaad ku qoraysaa ilah uga baqa subxaana watacaala teemka ha luminina teemka ha ku ciyaarina ardayda waxaad u dhigaysaan wax jidiyeel ha noqdo wax ummaddaad mustaqbalka anfici doono ha noqdo juquraafiga iyo sayniska aad u dhigaysaan wax degaankeenna ka turjumaya ha noqdo taariikhda loo dhigaya wax ka turjumaya dadkii innaga ina soo maray waxaa ka mid ah sayid imaam maxamed guri baa ka mid ahaa waxaa ka mid ah sayid maxamed cabdullahi xasan baa ka mid ahaa sheekh bashiir baa ka mid ahaa sayid xasan basraa ka mid ahaa raggii waddanka u soo halgameeyey culimmadana qisaskooda soo khulaaseeya ardadu xambaari ummaddu umad halgan bay ahayd weligeed halgan dhigama dhex dhammaanin weligeed mal jihaad baynu ahayn weligeed jihad maanta dowladda islaamkaa soo socoteen dowladda islaamka madaxdeeda yihiin ku carbiya insha allahu tacaala intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay macallimiinta iyo ardayda madaarista iyo iskuullada iyagoona soo dhoweeyey culimmadii soo booqatay aad baan ugu mahad celinayna culummada een soo salaamtay ee macalimiinta iyo mashaaikhda isku jira ah marka waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu kelimaadka nagu anfaco oo aakhiradannada iyo adduunkanaba kelimaadna anfaco oo yani ruuxaani ah ayna soo galaan aad baana idinkugu mahad celinaynaa culummada annagana dardaaranka allah na siiyo mas-uuliyaadkii aan hayno oon joognana kulley waan ku imtixaamanay allah noo fudayo macalimtaan soo koobtay macalin wuxuu yahay iyo waxa laga helo inta ugu muhiimsan waa dadka uun ka- qabriga damaata iminaada nin qado camaluhu ilaa bisalaasa marka cilmun yuntafacu bihi baa ka mid ah saddexdooda nebigu noo sheegay sala allahu alay wasalam marka intaasaan kusoo gelinaya idinkana khayr laan siiyo waana soo dhaweynaa macalimiinta waana u mahadnaqaynaa wasalaamu allah calaykum anigoo salaamaya culimaadudiinka oo dhigta madrasada ceelcadde dugsi sare waxaan ku faraxsanahay martisoorka noo imaaday anigana waan sharfaynaa waan karaamaynaynaa mar walba waxaan jecelnahay inay noo imaadaan waxaan ka faa'iidaysanay mowduuc badan ayay noo sheegeen waxaa ka mid ah qaswatul fikriya meesha ay gaalada naga soo gaadayso waxay kaloo noo sheegeen inuu cadowgeennu badan yahay cadowyaheenna uu ka mid yahay kinyo ardada kinyo waxaa loo dhigaa een, mowduuc ku saabsan soomaaliya waa cadowgiina annakana waxaa naloo dhigaa kenya waa cadowgiina marka insha allah waxaan leenahay ardada inay ku baraarugsanaato midaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu nasr aadan maxamuud waxaan ka mid ahay ardayda iskuulka dhigta alcadde waxaan gaar ahaan waxaan ahay secondary school galaaska fooban waxaa maanta soo booqatay culamo alxarakatu shabaab ulmujaahidiin waxaan ka faa'iidnay maanta waxyaaba badan sida qaswatul fikr kuwii qaata allaha naga dhigo oo ku anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ka mid ahay ardada dhigato iskoolka celcadde gaar ahaan secondary school waxaa maanta nagu soo booqday iskoolka culamaa udiin ka mid ah xarakada shabaab almujaahidiin waxaan ugu mahad celinaynaa muxaadarooyinka ay noo soo joodiyeen ee qiimaha badnaa ilaaha nagu anfaco ee galabta oo ah maalin arbaco ah waxaana soo booqday culamaudiinka ee xarakada shabaab mujaahidiin waxayna soo booqdeen macad furqaan ee aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa insha allahu tacaala culummadan galabta waxaan ka faa'iidnay waxyaala fara badan ee diin badan oo ay xambaarsanaayeen bay soo gudbiyeen ee dhammaan ardayda iyo macalimiinteedaba insha allahu tacaala faa'iido badan ayay ka heleen dee dowrkan waa dowr muhiim ah marka waan idinku faraxsannahay insha allahu tacaala maanta inaadna soo booqateen waana idinka faa'iidnay ee hadiyadda aan xambaarsanaydeen oo qiimaha badnayd waana idin mahad celinaynaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum maxamed cismaan maxamed waxaan dhigtaa macad alfurqaan lilculuum alsharciya waalcarabiya maanta ay garab arbacaad tahay waxaa noo imaaday culimaudiin wayna wacdiyeen meel fog bay nooga imaadeen wacdi bay noo sheegeen allaha nagu anfaco si fiican bay noo dhiirigeliyeen waana qaadanaynaa waanadooda gaaladana allaha jebiyo jihaadka way nagala hadleen ardayga wanaag suu u tacamili lahaa way nagala hadleen macalinka waajibaadka laga rabo waa nagala hadleen ليلى عبد الرشيد أحمد ورسامي وحان دكتا معد الفرقان للعلوم الشرعية والعربية وحان الفصل التاسع وحان صوب غطاء علماء علماء كسعة حركة الشباب المجاهدين وأنا كفر أحسن سيدا وأنا كسر السلام عليكم ورحمة xamladan dacwiga ayaa waxay si toos uga socotaa degmooyinka iyo deegaanada huulayda islaamiga ah ee gedo mahadsanid casam munaasabad lagu abaalmarinaya arday dhammaysatay barashada fatrada labaad ee macadka khadiija ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadaani oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayey fatradii labaad ee waxbarashada dufcadda shanaad ee macadka khadiija binti khuweylid oo ah macad soo saara haween daaciyaad ah ayaa waxay ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana xafladda ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo kelimo tawciye ah goobta ka jeediyey ayaa si aad ah ugu dheeraaday cilmiga iyo fadliga uu leeyahay
cilmiga iyo ahalkiisa alla subxaana wa tacaala wuu ammaanay meelo badanoo qur-aankiisa ka mid ah yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat mu'miniintiiba si guud loo sheegay oo qofku iimaan hadduu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waa kor yeelay mu'miniinta marka la sheegay kadib ayaa si gaara loo taabtay waaladiina uutuu lcilma darajaat oo mu'miniinta inteeda kale way ka sarreeyaan waa macnaheeda way ka sarreeyaan wax nabiga calayhi salaatusalaam lagu yidhi alla weydiiso inuu kuu siyaadiyo cilmigaa jira culummadu waxay leeyihin haddii wax uu jiri lahaa oo cilmiga ka fadli badan nabigaa la amri lahaa inuu ilaahay ka baryo inuu u siyaadiyo
ardayda dufcadda shanaad ee macadka khadiija ee sagootiyey fatrada labaad ee waxbarashada ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوفنا الأمناء ومرحبا بالجميع فنشكر الله على هذه الحفلة المباركة لاختتام بمعهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات بمحافظة بقعة قبلة لولاية هيران الإسلامية فاعلموا أيها المسلمون المستمعون أن لأهل العلم منزلة عالية ودرجة رفيعة قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واحمدوا الله الذي أكرمكم بنذير قام فيكم فنصاح بخطيب فاتاح الله به كل خير نلتموه وشراح ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولما قالت جاءت ومات رسلنا رسلنا إبراهيم إبراهيم بالبشرى بشارة وابتدى ولي ماتي قالوا حيدا إنا أنا مهلكو كوي هلاك يا أهل هذه القرية قرية تنه أهل كذا إن أهلها أهل كان كانوا وحيها ظالمين كو ظلمي فلياله كل ما نشا من المذون فذاك أمر ليس بالمظنون وكل حكم دائر مع علتي وهي التي قد أوجبت لشراتي ومن الإيمان إن لرمي وحاكمت به الله وبكتبه كتبتيسة الإيمان إن لرمي بأن القرآن قرآنك كلام الله إنس كلام إلهي منزل lasoo dejiye hayra makhluuqin isagoon makhluuq ahaan minhu alle xaggiisa ayaa baddaa laga bilaabo waylay alle xaggiisa yacuudu loo celinayaa nabadoon cali maxamed cismaan afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si aad ah ula dardaarmay ardayda macadka khadiija gabdhaha daaciyaadka ah ee khayrka badan waxaan leenahay insha allahu tacaala ma raba inaan warka badiyo ha la sameeyo dadaal badan cilmi ma dhammaado waxaa la rabaa inaad sii wadataan sii dadaashaan juhdi fara badan aad samaysaan weliba waxaa loo baahan yahay inaad la aamustaan lama rabo waa inaad dadka ehelkiinna ah in ay ka faa'iidaystaan waxa aad soo barateen macadka khadiija bintu khuweylid oo ah macad soo saara haween daaciyaad ah ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga balse waxaa xusid mudan in faraca boqa qable uu yahay faraca ay ka qalinjibiyeen dufcadda ugu badan ee ka qalinjibisay macadka khadiija bintu khuweylid mahadsanid yaasir ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada tieglo goob fagaara ah oo ku taalla degmada tieglow ayaa gelinkii dambe ay shalay lagu gubay waxyaabaha maanka dooriya ee qayb ka mida waxyaabaha dhacay kadib howlgalle ciidamada xisbadu ay ka fuliyeen gudaha iyo duleedka degmada tieglow dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay goobtii lagu gubay agabyadan dhacay iyo waxyaabaha maanka dooriyo ee ciidanka xisbadu ay kusoo qabteen howlgalladii ugu dambeeyey ay sameeyeen malaaqa beesha jilible ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq ibraahim cali maxamed oo loo yaqaana dhaysane iyo mid ka mid a waxgaradka degmada tieglow oo ku sugnaa goobtii lagu gubay agabyadan ayaa ganacsatada u sheegay inay waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha maanka dooriya ka ilaaliyaan bulshada arrintaana ay ka waantoobaan allahana ay oga cabsadaan mayba argahaynaa ini waybuaha faqaraha tieglow likagobohay waxyaala muskaraad ah oo maybuahan shareecadanka banaawayna likagobaha eragahayna saas daraadiya markan mayba lena dati muslimiinta in sheegana dhammaan haddii ganacsata haada fadeen iyo haddii dati walaanka hoogle haada fadeenba in ilaahay ku obsadana subxaanahu wa tacaala waxyaalahan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dardaarmay kullu muskirin xaraam arhi ini liku dheerada marka walaada anta ka gadahayta onagada ba'an baahan naftaa ba'an baahan ini ada maybuahan sadaqaysato aakhir walkan anfacaanba maybuahan kiin kufayle ganacsatadana mayba insha allahu tacaala guud ahaan in sheegana walaalayaal raashinkan dhihi ini maybuahan han deegaankale ku ilaaliya sidii maybu ahaha qofka maybu aha haddii mas-uuliyadan wel mas-uuliyada leeyaha ganacsada muslimiinta ganacsatadii dhina ganacsiga mas-uuliku eyin xoolasho maybu ah inii ool wanaagsan ha ka gadadaan taasaan ka baaqana hoob ilaahay ara ganacsatadan maylanaha shayga xalaal ee maybu adka ganacsadka ganacsaday ee maylanaa dadka oo walaalahan ee xumaanti walaaanu reewaysa inay ku too bisheenaan walaalaha mujaahidiinta hamin igii garabtiigana garabkiina dadaaleen maybu waajibkina guduteen haddan maysinglana dadaala dadaalkasii dara maysin lana dadka mukhaadaraadka in badan maybua maskaxyan masiin roong aafmahatan masiin roong shiika ganacsatan xaaraamu maybu hoob hantadkiibad makaxajiyi korta ulumadan insheeg markas wa inin sheegahay ganacsatan iyoonama insheeg walaadhiyi in iyonu reebaan maybu isku fiiran taariikhtiyo maleeq ibraahim cali dhaysane ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey ciidamada xisbada maamulka islaamiga ee degmada tieglow ee qabtay howlgalkan isagoona ku boogaadiyay hawshan ay bulshada u hayaan mayba mahadnaqaanaha xisbiga maybu ahaha macruufka faraaw oo munkarkana reebaw maybu ahaha jazaakumullahu khayran lana dadaalkiin dadaalka dara ilaahay maybu aha abaalkii mayba masiin ku qadiyo insha allah unuuna macagin ahaadan hoob ilaahay araga oob ilaahayba maarata ogolaada insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu gudoomiyaha ganacsatada degmada tieglo madjanaay ayaa dhankiisa sheegay in shakhsiyaad ka mid a ganacsatada ay keenaan raashinka dhacay iyo waxyaabaha maanka dooriyo isagoona ugu baaqay inay allah kaga cabsadaan arrinkaasna ay ka fogaadaan islamarkaana ay taariikhda fiiriyaan ka hor inta aysan raashinka keenin waxaana uu ugu dambeyntii u mahadceliyey ciidanka xisbada ee hawshan qabtay may daawadahoyna aragahoyna geega mukhaadaraad may kumid ehe waxyaabo dhacay bagaash eh iyo argahoyna maasha allah may eedan dadaalay oo dadaal badanna muujiyey raggii xisbigahay raggaas boqolkiiba boqol eedan ka mahad aliyaana unagoo ana guddigii ganacsatadii kaastaan gudoomiyihii ganacsatadii kulan ka hadalaad waxyaabahan dhacaw cid oo shagsi eh iyo sheenahoyte marka hor maylana ilaahay ku obsado cidaas oo waxyaabaha dhacay sheenow oo dee hukuumadda raashiinka waxyaabaha bagaashka ah mahkananagay waltaaragdiyo dhow insheenten akhyaaray waltaaragdiyo dheer nin sheena xisbigii oo waxyaabahan sameeyey oo dadaalkan dheer sameeyey yaan mahadeliyaana ciidamada xisbadu waa lafdhabarta bulshada waxayna ka shaqeeyaan macruufka halka xumahana ay reebaan iyagoona gacantooda ku suuliya munkaraadka marka ay arkaan ugu dambeyntiina munaasabad dib loogu furayay dugsiga hoose dhexe ee nuurul islaam ayaa ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay waa kan bashiir muxiyidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad si heersaraha loo soo agaasimay dibna loogu furayay dugsiga hoose dhexe ee nuurul islaam deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay madarasada nuurul islaam oo ka mid ah madaariista hoosagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadan ayaa lagu sameeyey dib u dayactir iyadoo ay dhismaheedu ay iska kaashadeen bulshada deegaanka iidaale sida uu madasha xafladda ka sheegay malaaq aadan cabdiraxmaan oo ka mid ahaa guddigii loo xil saaray dayactirka madarasadan walaayada osa badan aan jeednay ilaahay baka mahadsan arranti allahaniinagay guddidii madi una fadheena hay-ad manqayliisina gaalo manqayliisina fadheenay wada talinay bulshada idaala madiuna ka talini ganacsiga oo idaala degan muslimiinta ee eedii eed alliya kaalinwiin ku qaadadeen may kale kaalinwiin ku qaaday waasadiya kaalinwiin ku qaadada ilaahay baka ma hasan wali una mugowrti rafanoo rafanoob hata nuurkungali roog ilaahay baka ma hasan wa ilaahayna si ay una oo ardaeed hay-adna walankuweydiini gaalana walankuweydiini meelikaada niinban kun deeganana niinkadlahaynaya isgoolkii maya ardeed ilaahay amarsheeya niinbogi alxamdulilah ilaahay baka ma hasan dhowaan gudaha madarasada ee deegaanka iidaale waxaa lagu qabtay xaflad agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay taasoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan maamulaha madarasada nuurul islaam ee deegaanka iidaale ayaa soo gudbiyey madarasadan iyo waxyaabaha lagu baran doono madrasada waxyaabaha lakabarada ukumadee alluga carabiya lugat alqur'aan lugatu ahliljanna kitaabatan wa qiraa'atan wa mahaara takalumiya waxyaabaha kale laka barada umayu altarbiya alislaamiya tarbiyada islaamiga waxyaaba badan aan iska jarta may ka jaray xadiidka naba calayhi salaatu wasalaam fiqigiya ka jara tafsiirkiya ka jara walbadan aan iska jaran marka culuum ama saynis waxyaabaha kale laka barada umayu
mid ka mid a waalidiinta deegaanka iidaale ayaa bogaadiyey madarasada isagoona ballanqaaday inay si hagarla'aana uga faa'idaysan doonaan waxbarashada lacag la'aanta ah ee laga hirgeliya deegaankooda maamulka islaamiga ah qaywajiga kala duwan oo muxaafadada degmada baydhabo oo maqarsha iidaale ay horeyto oo tacliintan iyo dadaalkan iyo juhdigan anin biyeyno hadda geeka gebagabadii oonu fidhiino intii muslimnimo laka tarbiyeeyo sunnada nebi moxamed salawaatullahi wasalaamu caleyhi la baro jidka ilaahay la tus ilaahayni waajibiyiina dadunu aamina korno mas-uuliyaddaasna aan qalamaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala hanin diribaa ilaahay niinshaanay awlaadina ka wareejinay manhajka iyo qaabka iyo jadwalkani oo akhriyayna iidan ka ganacnay ugu dambeynna waxaa madaxa xafladda ka hadlay suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha hariin isagoo dhankiisa jeediyey talooyin iyo tawjiihaad ku aadan xagga waxbarashada maktabka oo maktabu tarbiya wa tacliim oo fii wilaayati baaya alislaamiya runtii may basanlena jazaakum allahu khayran siinku sugaani marka insha allahu tacaala huul kasta markii ontay bilaawata runtii isku dhib badanta ee runtii aybaa noo araga doontaan walbadnaysan ka farahaasan iyo noo araga doontaan ee xaqiiqatan haddii oonata uun ena ee nuqabadii gobolka runtii maybaa ardaysiin ballan qaadane haddii oo maktabkii tarbiya wa tacliim haddii atiin madrasada nuurul islaam ee dib looga furay deegaanka iidaale ayaa ku biiri doonta xarumaha waxbarasho ee si guud oga furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxaana lagu qaadan doonaa maadooyinka iyo duruusta kale ee ka baxda xarumaha hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka furan deegaanada wilaayadan muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa si adaa looga dareemayaa horumar ballaaran oo xagga waxbarashada kaasoo ay ku tallaabsanayaan bulshada deegaanka kadib markii ay sameeyeen iskutashi ku aadan horumarinta goobaha waxbarashada aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu